waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
xilli gogol nabadeed ay ka furan tahay magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag halkaasoo ay horey uga dhaceen dagaal u dhexeeya beelo halkaas si wada degan oo ay ka dhasheen khasaare nafeed iyo barakac aad u xoog badan ayaa madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo gogoshaasi dhigay waxa uu halkaasi kulan muhiima kula yeeshay haldoorka waayeelka aqoon-yahanada iyo hogaanka dhaqanka beel ka mid a beelaha halkaasi ku dagaalamay ee uu hogaaminayey suldaanka guud ee beesha warsangeli suldaan siciid suldaan cabdisalaan suldaan maxamed kulankaasi ayaana ahaa mid ku dhisnaa kalsooni isqadarin iyo wadatashi waxaana looga hadlayey arrimo waaweyn oo ay ka mid yihiin xoojinta nabadda midnimada bulshada wada noolaanshaha bulshada ku wada nool magaaladaasi ceerigaabo iyo doorka beeshaasi ee dhismaha iyo horumarinta jamhuuriyadda la magac baxday somalilan ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda somalilan guddoonka guddiga nabadda iyo qaar ka tirsan waxgaradkii shirkaasi ka qaybgalay madaxweyne wadanka cidhif ilaa cidhif mas-uuliyadda ilaahay subxaanahu wa tacaala adiga ayuu kuga ogyahay ummadda min aqsa ilaa aqsaa cadaalad baa deeqda
halkay wax ka bilowdeen waa isla ogeyn dhibaatadii dhacday iyo mushkiladii dhacday ee waddanka ka dhacday ee barnaamijkan ka dhacday waxay noqotay ina kala irdhaysay bay noqotay innaga iyo maamulka iyo dalkii aynu ku wada noolayn oo walaalaha ku ahayn colaadayna kala irdhaysay waa ina kala kaxaysay waxaynayna ku kala irdhaysay waa dhibaato dhacday weeyaan dhibaatadaa dhacday markii ay dhacday madaxweynaha waxaan uga mahad celinaynaa madaxweynuhu inaanu xabad kaga jawaabin oo qori kaga jawaabin ee uu kaga jawaabay gogol nabadeed
wixii wasangeeli uu qabay wixii uu odhan lahaa waxaan qabaa inaanay intaa uu cali yidhi aanay qorayn baa qabaa intii bil ragga joogay iyo laba joogay intaa uu yidhi inaanay qaba qorayn baan aaminsanahay laakiin waxay noogu dhan tahayba oo xagga dowladda nooga dhan tahay intaasaaba badhaga soo hadhayaa haddii uu madaxweynuhu noo qaado madaxweyne waxay la tahay maanta waa maalin weyn shirkii guddiga nabadda oo labada dhinac ahaa oo guddigii aada adigu xukuumadda ka soo magcowday iyo guddigii suldaanka guud soo magacaabay meel fiican bay wax keeneen intii dambena annagu waanu la haynay oo waanu kala shaqaynaynay haddaanu mas-uuliyiinta degaan ka soo jeeda ahayn runtii halkan aan ugu imi iyagoo anigoo ka imi muxuu ahaayey gobolka soo maray oo ilaa iyo dhahar iyo xingalool iyo armale iyo dhul badan soo maray aad baan uga mahadnaqaya hortaada wax badan bay qabteen wayna dhabar adeygeen mudane madaxweyne intaa hadda ay joogtana waa gabagabo waxyaabaha dambe oo ku soo korkordhay intii aan soconnay ha socotay waxaa ka mid a shidan insha allahu iyadana waxaan u malaynayaa inay soo ururi doonto iyaduna insha allah biidni illaahi kariim maanta aynu caawayno halkan si nabada u wada joogno o isoo horfadhino nabaddu waa waxaad qaaliya weeye intaa kadib nabaddu intii la qabtay oo keliya maaha waxa weeyaan howlka madaala weli waa hogadii weeye howlo badan baa harsan dhinaca xukuumadda iyo dhinaceennaba haddaynu nahay beesha halkan fadhida caawa berigii u horreysay suldaanka intaan laag isagoo watay buu hargeysa yimi waa la wada hadlay barnaamijkii siyaasadda la isla qaatay ciidamadii baanu keennay hubkii baanu keennay wixiiba dowladdaanu ku wareejin annaga mas-uuliyadna saaran ma aha in inaanu doorashadii gaadhsiino halkaa dowladda mas-uuliyaddeedii bay ahayd taayna lagu qadiyo horta madaxweyne ma rabno warsangeli waa kaa wixii shaqaana nooga baahaya waa qabanaynaa laakiin yaan dibna loogu qadin madaxweyne ragga halkan fadhiya waa raggii hawsha faraha badan iyo xaaladaha faraha badan iyo wakhtiga faraha badan geliyey nabaddii adigu aad ku baaqday iyo markii ceergaabo laga qaxay runtii beeshan warsangeli haddii aan la kulmay waxa ii muuqatay wax runtii aada ii raalligeliyey oo ah inay nabaddu ka go-on tahay madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu u mahadceliyey suldaanka guud iyo madax dhaqameedka kale kaalintooda taariikhiga ah ay ku leeyihiin ilaalinta nabadda iyo wadajirka bulshada gobolka sanaag isagoona carabka ku adkeeyey in nabadda iyo wadajirka ummadda somalilan ay yihiin hantida ugu weyn ee bulshadu wada leedahay suldaan siciid dhammaan salaadiinta madaxda kale dhaqanka haldoorka iyo ningarboodka caawa halkan isugu yimi waxaan idinka mahadnaqayaa inaad safar dheer soo gasheen inaynu caawa halkan isugu nimaado toban bilood bay xukuumaddaydu jirtay ilaa bishii koowaad nabadaynta sidaan maanta wa sheegay gobolka sanaag waa ku jiray waxyaabo hore de way noo dhammaadeen oo ilaahay baa mahad leh ee noo fududeeyey may hawl yarayn mid waxayd qaramayntii oo dad hubaysan oo aan disciblinkii ciidanka lahayn oo qoryeysta in la qarameeyaa may hawl yarayn midna waxay colaadii ka jirtay cilaf weyn ergaabo waxaa la kawsaday iyadoo dhibaatadeeda ammaanku ay bilaabantay ninkii ugu horreeyey lagu dilay magaalada ee dhulbahante markii la dilay nairobi baan joogayo naaleey axmed suldaan siciid waxaan kala hadlay adis ababa waxaan ku yidhi suldaan waxaynu u baahan nahay inaynu dadkii nabadoodii marka anu mucaarid baan ahay odee dowladda baan ahay intii aan joogayna waxaan ku dadaalayuun in nabadda la sugo iguma isimin labiyo tobankii bishaa la idhaariyey afar iyo tobankiina maalin kadib dagaal baa ka dhacay sanaag hase yeeshee mar walbaan u hadlahaa uun ciidamada intii aan dee xukumayeyna cid wax weerari kartaa ma jirto suldaan siciid ilaa maalinta aan kala hadlay nairobi ee doorashada ka horreysay waxaan uga mahadnaqayaa inuu si buuxda aan uga wada soconnay anoon madaxweyne iyo anoon madaxweyne ahaynba aanu nabadda ka wada shaqeyno dhanka kale joojinta taageeradii hay-adda u s aid ee horaantii sanadkan ayaa si weyn waxay u saamaysay dhaqaalaha dalka soomaaliya iyo dakhliga canshuuraha dowladda sida ay sheegtay madaxa bangiga horumarinta iyo diburiska soomaaliya soomaaliya si daran ayuu u saameeyey arrintaasi waxayna hoos u dhigtay wax soo saarka guud ee qaranka ayay tiri hodan cusmaan oo ah madaxa somalia development and bank intii lagu guda jiray shirkii financial times africa summit ee ka dhacay magaalada london ee dalkaasi ingiriiska talaadadii aynu kasoo gudubnay waxay sheegtay in jirista gargaarka ay ka dhex dhalisay dhaqaalaha saameyn aan la filaynin taasi oo dhaawacday ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii dhaqaale islamarkaana hoos u dhigtay dakhliga canshuuraha iibka ee dowladda madaxweynaha dalkaasi maraykanka donald trump ayaa jaray miisaaniyaddii gargaarka dibadda islamarkaana xiray hay-adda u s aid horaantii sanadkan hay-addu waxay taageero dhaqaale ku bixin jirtay dhinacyada caafimaadka waxbarashada iyo mashaariicda horumarineed ee dunida oo idil laakiin hodan cusmaan waxay sheegtay in saameyntu aysan ku koobnayn oo keliya gargaarka laakiin guud ahaan dhaqaalaha dalka uu dhaawacmay wararka s b s magaalada muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho